أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaani araxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus madaxweynaha dowladda salibyadda ee mareykanka ayaa hanjabaad adag u jeediyey kalluumaysatada soomaalida isagoona ku tilmaamay burcadbadeed shirkadda diyaaradaha yuhuudda ayaa ku gacan sayrtay inay aqbasho go'aan ka soo baxay kooxda riddada soomaaliya munaasabad lagu caleemo saaray malaaq cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee bakool tartanka sanadlaha ah ee maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay uu u qabtay iskuulaadka ayaa si habsamile kaga soconaya degmada buulo fullaay ee wilaayadaas أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waa subaxnimo sabti ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay laba iyo tobanka bisha shacbaan sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran madaxweynaha dowladda saliibyadda ee mareykanka ayaa hanjabaad adag u jeediyey kalluumaysatada soomaalida isagoona ku tilmaamay burcadbadeed sida warbixintan uu ku faahfaahinaya nuur cali warsame abuusheyba hogaamiyaha dowladda aslibiyadda maraykanka ayaa mar kale sheegay in ay weerar milatari ka fulinayaan biyaha soomaaliya si ay u dhibaateeyaan kalluumaysatada soomaaliyeed isagoo warbaahinta kula hadlayay magaalada washington ayuu madaxweynaha maraykanka ku goodiyey inay weeraro laayaan ah ku beegsanayaan doonleyda soomaalida oo uu ku sifeeyey burcadbadeed wuxuu guudiskiisa marmarsiyo uga dhigtay in ay ka shaqeeyaan tahriibinta mukhaadaraadka isagoo la meel dhigay dalka venezuela oo uu sheegay in xeebaha waddankaas laga soo tahriibiyo daroogada
dooni weliba oo u soo dhowaata maraakiibteenna si deg deg ah ayaan u burburinaynaa annaga oo aan u eegaynin jinsiyad iyo heyb intaba si gaar ah burcadbadeeda soomaalida waxaan ula macaamilaynaa sida kooxaha daroogada ka ganacsado awood militari ayaan u adeegsan doonaa
sanadkii lasoo dhaafay ayay maraykanku duqaynay ka geysteen xeebaha degmada baraawe ee shabeellada hoose waxay ku burburiyeen doonyo ay lahaayeen kalluumaysato soomaaliyeed dowladda silibiyadda maraykanka ayaa sannadihii lasoo dhaafay sare u qaaday falalka burcadnimo oo ay ka geysanayso badaha caalamiga ah ee sida dalalka yemen venezuela iyo soomaaliya mahadsanid abuusheyba shirkadda diyaaradaha yuhuudda ayaa ku gacan seertay inay aqbasho go-aan ka soo baxay kooxda riddada soomaaliya marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo sii ambaqaaday xilli kooxda riddada soomaaliya ay soo saartay go'aan qarsoodiyaha kaasoo ay awoodi weysay inay shaaciso islamarkaana go'aankaasi hawada soomaaliya looga xanibay shirkadda diyaaradaha aka airlines ee yuhuuddu ay leedahay ayaa go'aankaasi waxaa iska diiday oo ku gacan seertay shirkadda yuhuudda iyadoona weli sii wadatay isticmaalka hawada soomaaliya wararka ayaa sheegaya in diyaaradda yuhuudda ee saacadihii lasoo dhaafay ay isticmaashay hawada deegaanada maamulada riddada ah ee somalilan iyo puntland xilli ay ku sii jeeday dalka tailan ile xogogaal ah ayaa sheegaya in kooxda riddada soomaaliya ay shirkaddan u dirtay go'aanka xanibaadda ah islamarkaana shirkadda yuhuudda aysan ka soo jawaabin go'aanka uga yimid kooxda riddada xilli ay iska sii wadatay howlaheeda tan iyo markii yuhuudda ay sheegeen inay aqoonsadeen maamulka riddada ah ee somalilan waxaa jiray duulimaadyo diyaaradaha yuhuudda oo yimid soomaaliya gaar ahaan deegaanada somalilan kooxda riddada soomaaliya ayaa doonaysay inay mamnuucdo in hawada soomaaliya ay isticmaalaan diyaaradaha yuhuudda balse hadda waxay u muuqataa inay ku fashilantay arrintaasi mahadsanid marwan munaasabad lagu caleema saaray malaaq cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee bakool waa kan cabdiqani maxamed dhowaan deegaanka hubadhi ee hoostaga magaalada tiyoglow waxaa ka dhacay munaasabad ballaaran oo beesha qoomaal oo ka mid ah beelaha boqol hore ee dega wilaayada boqool ku caleema saaranaysay malaaqu cusub kaas oo beeshiisa ku hogaamin doona ku dhaqanka shareecada islaamka munaasabadda oo si weyn loo soo agaasimay waxaa ka soo qayb galay culimo mas-uuliyiin heer wilaayo ah dhaqanka waxgarad iyo maamulka degmada waxayna beesha qoomaal fagaaraha ugu wareejisay malaaqi cusub musxafka qur-aanka kariimka raayada towxiidka ah iyo qori-i booshkiisa ugu horeyn mid ka mid ah culimada deegaanka ayaa soo dhoweeyey marti sharafkii kasoo qayb galay xafladda caleemasaarka وبعد السلام إن شاء الله تعالى آه، ميلان ماي بواها آه، ون هدر روغن آه، هبدو ون او دوردان ملاقي قبل كبكول ولا ليال هنين دوادا قول لي قوم لا تكدوادا او يا ملاقي كدورداسي سدر لسعود مدوين كان ماي بواها انتفديني دورشدو كهور دوريني سعتي مدو دور بريبا دوريني سعتي dowradaas markii la qaaday dhammaati kadib ee may baa lagudu galay may buu ahaa codsoo xuludii malaaga iyaana may buu ahaa mi- dhowr hamiinga qaadati ee insha allahu tacaala ee gololaase haddanin fidsan walaalayaal ha dhowaada gololaas haninka dhowaada jazaakum allahu khayran allana intaasi kadib waxaa dhankooda goobta ka hadlay marti sharafkii munaasabadda lagu casuumay iyagoona ballanqaaday inay la shaqayn doonaan malaaqa cusub beesha reer qoomaaleedna u dardaarmay inay xaqa ku garab istaagaan een lamidii beelod oo walaalin haay deriska haay eelqodeliska arhaay afjoon oo ka hadalaw geydhi afargamaasi oo hiblooy wardheeradda tiila arhaay afjoon oo ka hadalaw maysilanaha malaagii usubay oo may buaha een gobolka bakool handoora teen bay baha ka dhawaayanne galbo furung ilaa furung ha ka dhawaan insha allahu tacaala marka insha allahu tacaala lamadii beelad haweeney mayno codsadaay walaalkii oo odayga amiirka ahay ini wada shaqayn wanaagsan waybuaha walaalka dabeecad wanaagsan ha ka ammaani allaha barakeeye dabeecadda wanaagsan ha anka do'ayaana lankii diinti iyo dalka anfay allaha ku weele unuunu maybuaha haddii eelqood ena insha allahu tacaala lamadii eelqood afjoon ana siinkala hadalow maybaa siinku ballan qaadana deris wanaag iyo walwilba oo isin jeelin inaynu siinkala dhaqan insha allahu tacaala maxamed hasan maa laga la dardaarame baalana kolkoo la dardaarame maadaama waqtan haysan maxamed oo meha ka kuluntay wali hayti walka goroday lankoo khayr badan oo akhyaar ee adduunyadiisku adagoo afarta geedgoose lankan koolo dhaqo badan ee adduunyadiis haysado hayt ilaahay diita kin xifdiya wali ilaahay dartiis linku dabi alla ka falana anis artoy hoolay ka baaba anis artoy ilaahay dartiis hooba madarta ilaahay ballanka koo qaaday wama yatawakkal ala allahi fa huwa xasbuhu ilaahay kalle alla tala saaray reerkina ilaahay ka falanaade wali ka kiin ku baahnaa noqobada gobolka ama noqobada soomaaliyeed inay soxognagata maadaama beela beel dhaga jalacsano geensi ee diinkan ilaahayna ka salaysatay nagata adoo boqolaal weydiinay walaayada horseeto waliba kalena ilaahay ka barakay usoo xasana nagada nago ee kalena tan kala waqtiga ka daayay mayla dardaarin beela reer goboleed shankamaas akhyaaray waqtiga hadda laka jar waqti adag waay adduunyada duwiinga in un akhyaaray lanka ay la eebayna lanka ay la shaqeeyoy war lanka idaari ayn sameeyoy culimmadii u ulhaayka akhyaarta dadkii horey hol aan haayeen in dadka haddaba ay garab surumoy malaaq xasan macalin cabdiraxmaan malaaqa cusub ee beesha qoomaal ee wilaayada bakool oo dhankiisa xafladda kelimad ka jeediyey ayaa ballanqaaday in beeshiisa uu ku horkici doono dhabbaha jihaadka sidoo kalena ka codsaday inay garabkiisa istaagaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلهي ما هتأسكلا لما هدي بالله والله bacadishe walaalayaal kolley isa haddii la argo la ogsinyi hay doorateen maleeya sisan hasiin doora hayin doorateen anina siinku ogolaadi ee isinkna may ballan oo ka qaada saana ani aan ilaahay adaala siinka maamul kitaabka ilaahay siinka maamulna oo siinka horkan onan maamul unan isa qaadana adana anina ma siinka codsada ini ma arna isin iyo garab galaan jihaadkiina ma arna ee siinka horkaha kitaabka ilaahay iska maamulna xaqeena iska ka maamul
ugu dambeyn naqiibka guud ee beesha qoomaal oo xafladda ka hadlay ayaa dhankiisa si weyn u soo dhoweeyey malaaqa cusub isagoona ballanqaaday inuu la shaqayn doono bismillaah heemaylana jazaakumullaahu khayr ana oo malaagii guud ahaa walaalkii haddii la doorday imtixaankan ilaahay ma arne kamanaysadii ee eediyeeda handhawaaye wada shaqeen fayl bilaaran kalsooni wanawka qaba hortabin waa maamulaaye waa bagordaay akhlaaqiyan iyoona ilaahin didna bisowaad ahaan inaskasaani lan geese e sakhi e eed akhlaaqdan ku fayliyahaay maylana ilaahay maka aabay maylana hilka ilaahay lagaad lanki ilaahay wala qaad ya wala qaado kore bani aadin shalays wala sugaado mala ilaahay hilka lagaad unoona galba furun i soo dhoween i wada shaqeen jazaakumullahu khayr diyaar aan ana beelaha soomaaliyeed ee dega wilaayaadka islaamiga ayaa leh hoggaan dhaqan oo ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid cabdiqani tartanka sanadlaha ah ee maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ee baayo ay u qabatay iskuulaadka ayaa si habsamile kaga soconaya degmada buula fullaay ee wilaayadaas sida warbixintanu ku haya bashiir muxiidiin abu ayman saddexdan maalin ee loo asteeyey toddobaadkiiba inuu qabsoomo tartanka sannadlaha oo xilligan oo kale sannad kasta lagu qabto degmada buulafullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa howlka madarasada alfurqaan ee degmada buulafullaay soo buuxdhaafiya dadweyne aad u fara badan oo qaarkood ay qayb ka yihiin ardayda wax ka barta qaybaha kala duwan madaariista hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ah ee baay si ay u daawadaan tartanka xiisaha badan ee halkan ka soconaya haddii aad hore u soo dhegaysateen tartamadii dhex maray ardayda dugsiga sare iyo kuwa dhexe markan waxaan eegi doonnaa tartan xiise badan oo dhex maraya ardayda dugsiga hoose ee alfurqaan ee degmada buulafullaay oo dhankooda dhex mari doona tartan adag ardayda wiilasha iyo gabdhaha wax ka barta dugsiga ee alfurqaan haddaba labada majmuuco ee wiilasha ayaa loogu magac daray ha inoo faahfaahiyo maamulaha dugsiga hoose ee alfurqaan majmuucaadka maanta tartamaya waa laba majmuuco oo lagu magacdaray culimmadeena ilaahay marka shahaadadu ka aqbalo ilaahay marka miisaanka xasanaadka ku waraabiyo sheekha ugu horey waxaa lagu magacdaray majmuucada asheekh maxamed dulyadayn raximahu llahu raxmatan waasica sheekha kale majmuucada lagu magacdaray waa sheekh maxamed aw cabdiraxmaan labadooda waxay ahaayeen waa raggii camalkan shaqo badan soo qabtay intaasi kadib waxaa si toosaa loo gudagalay tartanka xiisaha badan ee dhex maraya labada majmuuco ee kale ah ardayda sheekh maxamed dulyadayn iyo ardayda sheekh maxamed xasan cumar abu cabdiraxmaan bismillaah majmuucatu sheekh maxamed abu cabdiraxmaan su-aashiina lixaad dhagaha fura waxay ka socotaa maadada taariikhda waxay u dhicisa sidatan man kafala nebiy sala allahu caleyhi wasalam bacda wafaati ummihi waan filayaa inaad fahamteen su-aasha laydin weydiiyey waad ka soo warceli doontaan insha allah
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مقاقة إلى رمعات عبد الله معلم كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمي عبد الجد وعبد المطلب مجموعة الشيخ محمد أبو عبد الرحمن سؤال لويدي جوابي بحيين جوابتي بحيين وجواب صحة وحين كقوليستين لودرج
مجموعة الشيخ محمد اليدين su-aashiina lixaad dhagaafur waxay ka socotaa iyadana maadada taariikhda waxay u dhacaysaa sidatan man qatala cumar bnu alkhadaab radia allaahu canhu
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مقايل روح عامر نور معلم آدم قال لي بيتي جابتي دنس كدي قتل عمر أبو لؤلؤ المجوسي مجموعة الشيخ محمد اليدين سؤال لو يدي جوابي بحيان جوابتي بحيان وجواب صحة حين كقوليستين لو دري
kadib weydiimo iyo su'aalo kala duwan waxaa la soo bandhigay natiijada kama dambayska ah iyadoo lagu dhawaaqay ardayda ku guulaystay iyo majmuucada ay guusha raacday majmuuco kasta waxaa la weydiinayey toban su'aalood majmuucada ugu horeyso su-aasha lagu bilaabo waxay ahayd majmuucada sheekh maxamed abu cabdiraxmaan majmuucada waxaa la weydiiyey toban su'aalood waxay ka jawaabeen siddeed su'aalood ayay ka jawaabeen labana way hareer marteen su-aal kastana waxaa lagu saxayay laba darajo siddeed haddii laba lagu dhufto waa lix iyo toban sidaas oo kale laba su-aalood oo soo hareer martay majmuucada kale ay si ka faa'iidays ah u heleen ayagana waxay ka heleen laba darajo haddii marka lix iyo toban laba darajo lagu daro waxay heleen siddeed iyo toban darajo majmuucada kale saas oo kale waxaa la weydiiyey toban su-aalood waxay ka jawaabeen toddoba su-aalood ayay ka jawaabeen waxaana soo hareer maray saddex su-aalood toddoba haddii laba lagu dhufto waa afar iyo toban hal su-aalna si ka faa'iidaysa aanay u heleen hal darajay ka heleen marka looga daro waxay noqonaya marka shan iyo toban darajo idan marka galabta majmuucada guusha ay raacday dadka dhan way u jeedaan waxayna noqonaysaa majmuuca sheekh maxamed abu cabdiraxmaan raximahu allahu tacaala
tartankii wiilasha ee dugsiga hoose kadib waxaa si toosa loo gudagalay midka gabdhaha iyadoo ay isku arkeen labada majmuuco ee kale ah kansaa iyo majmuucada faadimatu zahraa sidan ayay weydiimiyihii su-aalaha u dhaceen tartankaasi xiisaha badan bismillaah majmuucatulkhansa su-aashiina saddexaad ee dhankiina dhagaa fur waxay ka socotaa maadada xadiidka waxay u dhacaysaa sidatan kam kaanat khilaafata cumar ibni alkhadaab radia allaahu canhu waan filaya inaad fahamteen su-aasha laydin weydiiyey oo aad ka soo warceli doontaan insha allah
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا معي إلى فاطمة عثمان مرسل قصاد مجموعة الخنساء لترتمي مجموعة فاطمة الزهراء سؤال الويدي جوابتي دين اسكدي عشر سنوات ونصف عام ee majmuucad khasaac su-aala la weydiiyey jawaabay bixiyeen jawaabtay bixiyeen waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo bismillaah majmuucad faadimata zaara su-aashiina saddexaad dhegaha u fura waxay ka socotaa maadada xadiidka waxay u dhacaysaa sida tan kam darajatan acaddaha allaahu lilmujaahidiina fii sabiili illaah waan filayaa inaad fahamteen su-aasha laydin weydiiyey oo aad ka soo warceli doontaan insha allah سالكا سبل المعالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مقاهي رأس عادة مصعب محمد مجموعة أنا قصة فاطمة الزهراء مجموعة أنا تحت ماي خنساء سؤال ويدي جابتي دانس كتي 100 درجة ee majmuucad faatimatu zahraa su-aala la weydiiyey jawaabay bixiyeen jawaabtay bixiyeen waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo ugu dambeynna waxaa lagu dhawaaqay natiijada ay kala keensadeen labada majmuuco ee khansaa iyo majmuucada faadamatu zahraa su-aalaha ugu horeeya waxaa nasiib u yeeshtay maanta majmuucada khansaa majmuuco kastana waxaa la weydiinayay toban su-aalood ayaa la weydiinayay majmuucada khansaa tobankaas su-aalood su-aal kastana waxaan ku saxeynay laba darajo tobankii su-aaloo la weydiiyey majmuucatu khansaa waxay ka jawaabeen siddeed su-aalood ay ka jawaabeen waxaana soo hareer maray laba su-aalood siddeed haddii laba lagu dhufto waa lix iyo toban darajo wax kaloo faa'iidaysi ahna ma jirin saas daraaddeed majmuucadaas natiijadeeda waxay noqon doontaa lix iyo toban darajo majmuucada kale ee faatimatu zahraa ayadana waxaa la weydiiyey toban su-aalood tobankii su-aalood oo la weydiiyey majmuucadaas dhammaan sidii la rabay ay ugu jawaabeen toban haddii laba lagu dhuftana waxay helayaan labaatan darajo ayaday sidaas tahaa waxay heleen haddana si ka faa'iidaysi ahaan laba su-aal oo majmuucada kale soo hareer martay min hal darajay ku heleen marka laba haddii hal lagu dhuftana waxay noqonaysaa laba darajo leewaay laba daraja waxaa lagu daray labaatan waxay heleen marka laba iyo labaatan darajo saas daraaddeed waxay guusha raacday galabta majmuucatu faatimatu zahraa marka saas ha loola socdo kadib waxaa kama dambeeska isku arkay labada majmuuco ee kale ah majmuucada sheekh abu cabdiraxmaan oo dhankii wiilasha ka soo gudbay iyo majmuucada guulaysatay dhanka gabdhaha ee faadamatu zahraa weydiimihii su'aalaha sidan ayayna ku bilowdeen bismillaah majmuucatu sheekh maxamed abu cabdiraxmaan su-aashiina tobnaad ee ugu dambaysa musaabaqada dhankiina maadada riyaadiyaadka ah waxay u dhacaysaa sida tan تقطع سيارة مسافة 744 كيلومتر يوميا بين مدينتين فكم كيلومترا تقطعها في ستة أيام وانفري أنا فهمتين سؤال الذي ويديه أو أتكسور علي دونتان إن شاء الله سالكا سبل المعالي السلام عليكم مقايل يا روخاد محمد آدم مجموعة قصود مجموعة الشيخ محمد عبد الرحمن مجموعة لا ترتمي فاطمة زهراء سؤال يودي جوابتين نسكتي بغل لغتي فرمان ee majmuucatu asheykh maxamed abu cabdiraxmaan su-aala la weydiiyey jawaabay bixiyeen jawaabtay bixiyeenna waa jawaab aanan saxnayn ka faa'iidaysi كفايديسي وقت ملا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رزان حسين محمد كسعة مجموعة فاطمة الزهراء لا ترتمس مجموعة الشيخ محمد أبو عبد الرحمن سؤال لي ويدي جوابتي هذا اسكو دايو تقطع السيارة في ستة أيام 4464 كيلومتر ee majmuucatu faatimatu zahraa su-aal si ka faa'iidaysi ahaan soo hareer martay majmuucada kale si ka faa'iidaysi ugu soo istaageen jawaabay ka bixiyeen jawaabtay bixiyeenna waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen hal darajo
مجموعة فاطمة الزهراء وحيود عساسدة ثمن حقيبة مدرسية 862 شلنا فكم شلنا ثمن تسع حقائب من النوع نفسه وان في ليانة فهمتين سؤال شليد ويدي وآت كسور علي دونتان إن شاء الله
سالكا سبل المعالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رزان حسين محمد كسعة مجموعة فاطمة الزهراء لا ترتمس مجموعة شيخ محمد أبو عبد الرحمن سؤال لي ويدي جوابتي هذا داس كده 7758 شلنا ee majmuucatu faatimatu zahraa su-aashii ugu dambeysay la weydiiyey jawaabay ka bixiyeen jawaabtay bixiyeenna waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo
shaacinta majmuucada ay guusha raacday iyana waxaa loo ballamay maalinka xafladda ugu dambeynna waxaa goobta laga ballanqaaday tartanka afaraad ee ugu dambeeya kaasoo dhex mari doona ardayda macadka qurduba oo ka mid a macaahidda hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay mahadsanid bashiir warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga intaa inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu